بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo kontonaad ee suuratu yuusuf allah waxa uu ihi subxaanah wamaa ubari'u nafsii ina annafsa la'ammaaratun bisuu'i ilaa maa raxima rabbii ina rabbii gafuurun raxiim waxaynu weli bartanka ugu jiraa suuraddii yuusuf iyo qisatu nabiy llaahi yuusuf calayhi asalaam waxaa inoogu dembeeyey oo aayaadkii ugu dembeeyey aynu ku soo qaadannay iyadoo xaqii uu caddaaday oo haweenaydii imra'atulcasiis ay qiratay oy ictiraaftay dembigay gashay iyo iyadu inay nebi yuusuf naftiisa ka doontay oo isagu uu beri ahaa waxaa alla uu yidhi markaa isagoo ka xikaayoonaya oo inooga warramaya hadalkay haweenaydaasi ku hadashay waxay tidhi wamaa ubari'u nafsii ina annafsa la ammaaratun bisuu wamaa ubari'u ma beri yeelayo nafsii naftayda ma beri yeelayo oo beri ma aha waa naf dembiga gashay oo iyadu dembiga ka doontay yuusuf waxay tidhi waayo ina annafsa naftu la ammaaratun waa mid faris badan bisuu xumaanta waa mid faris badan waa amhilatu lmubaalaga waa mid had iyo jeer naftu xumaanta qofka farta ilaa maa raxima rabbii maadu waa bimacnaa man ay ilaa man raxima kuu u naxariistay mooyaane rabbii rabbigay qof alla u naxariistay mooyaane naftu waa mid xumaanta faris badan inna rabbii rabbigay gafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista intaasi markay dhacday ayaa boqorkii yuusuf uu dalbanayaa in loo keeno si uu madax uga dhigo wa qaala waxa uu yihi markaa almeliku boqorkii iituunii ii keena bihi yuusuf iila kaalaya astakhlishu aan u gaar yeeloon u gooni yeelo linafsii naftayda ah yacni istikhlaas waa min ashawaa'ib yaan cidina ila yani shuraako igula noqon oo khawaastayda ii gaarka ah ee aan la tashado maamulka iyo madaxtinimadana aan u dhiibo ha noqdee ii keena falamaa kallamahu falamaa kallama markuu la hadlay huwa boqorkii hu yuusuf ama falamaa kallama markuu la hadlay huwa yuusuf hu boqorkii marka damaa'irta waa loo kala duwi karaa oo marna mutakalimku waa boqorka mukallamka lala hadlayaana waa yuusuf marna mutakalimka yuusufa ka lala hadlayaana waa boqorka labadabana macnuhu waa isu tegayaa uuna waa marka ay wada hadleen falamaa kallamahu boqorkii markuu yuusuf la hadlay qaala waxa uu yidhi boqorkii innaka adigu yuusufow alyowma maantadan la joogo ladaynaa agtayada makiinun ayduu makaana darajo sare mid u saaxiibaa tahoo madaxa oo mumakanoo la makansiiyey kaasoo amiinun ay ma'muunun la aamino oo lagu aamino arrin iyo adduunyaba qaala waxau yidhi markaa yuusuf ijcalnii iga yeel boqorow calaa khasaa'ini alardi ay waaliyan calaa xifdi khasaa'ini alardi arlada masar ama dhulka masar khasnadihiisa xoolaha iyo adduunka ilaalintooda iiga madax yeel waa wasiirkii ama mas-uulkii maaliyadda iyo dhaqaalaha waxau yidhi waayo innii anigu haddaan yuusuf ahay xafiidun kii ilaalin badan baan ahay caliimun ee cilmi badan oo tayadeedii iyo aqoonteediina waan leeyahay waanan ilaalinayaa oo ammaanadeedii waan leeyahay waa ammaano iyo aqoon waana waxa madaxtinimo ama xil lagu qabto allah waxau ihi wakadalik sida suyuudigu uu ku soo qadaraayo waxa weeyaan jalaalooyinka waxa odhanayaa wakadalika ay ka incaaminaa calayhi bilkhalaasi min asijni sidaanu yuusuf ugu nicmaynay ka badbaadintaanu jeelka ka soo badbaadinnay sidaasoo kale ayaa makannaa waxaan makansiinoon gacanta u gelinnay liyuusufa yuusuf fil ardi arladii masar sidaannu jeelkiiba uga soo badbaadinay ayaannu dhulkii masarna madaxaannu uga yeelnay yatabawa'u xaal uu ka degaya yuusuf minhaa arladii masar xaydu yashaau meel alla meesha uu doono dhulkii masar ee la keenay isagoo addoon la soo iibsaday ah ninkii godka lagu riday ninkii jeelka galay maanta sabir debadii markii lasoo imtixaamay bacda sabri mixnadiina uu ku sabray maanta isagoo madaxa ayaa dhulka masar meeshuu doono uu ka degayaa allah waxaa uhi nusiibu waxaanu ku asiibaynaa biraxmatinaa naxariistayada oo aanu gaadhsiinaynaa man nashaau cidda aanu doonno ayaanu raxmadayada gaadhsiinanaa oo ku haleelaynaa walaa nudiicu dayicina mayno ajra almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah abaalkoodana dayici mayno walaa ajru laakhira aakhire abaalkeeda ayaa khayrun ka khayr badan ay min hawaabi dunyaa yacni adduunyo iyo abaalmarinteed iyo wanaaggeed waxa ka khayr badan abaalka aakhiro waayo dee maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaq kani wuu baaba'ayaa kaasise waa baaqi walaa ajru laakhira aakhiro abaalkeeda ayaa khayrun ka khayr badan ay min hawaabi dunyaa adduunyo abaalkeed ka aakhiraa ka khayr badan liladiina kuwii baanu uga khayr badan yahay aamanuu rumeeyey oo wakaanuu ahaa yattaquuna kuwa alla ka baqa kuwa mu'miniintae adqiyada ah abaalka aakhiraa uga wanaagsan waxa weeyaan ta adduunyada alla waxa u yihi wajaa'a ikhwatu yuusufa fadakhaluu calayhi facarafahum wahum lahu munkiruun rabbi waxa uu yidhi wajaa'a waxaa yimid ikhwatu yuusufa nebi yuusuf walaalihii ayaa yimid oo macnaha intay abaartii adkayd dhacday oo xaalad culus la galay ayaa dhulkii shaam ay ka soo safreen masar iyagoo raashin usoo doontay masar oo markaa dee yuusufna uu joogo u haysto wa jaa-a waxaa yimid ikhwatu yuusufa nebi yuusuf walaalihii baa yimid oo dhulkii masar bay ugu yimaadeen shaam intay ka soo safreen oo fadakhaluu dabeed waa u soo galeen calayhi yuusuf oo facarafahum dabeed yuusuf waa gartoo waa aqoonsaday walxaal hum iyagu lahu yuusuf munkiruuna aanay garanayn iyagoon iyagu garanayn oo inkirsan ayaa isagu uu gartay sababtana culimmadu waxay ku sheegeen dee isagu markii ceelka lagu riday sabi yar buu ahaa dabeed waa koroo iminkana waa ninkaa weyne madaxda ahoo dee waa isbedelay iyaguse markii isaga ugu dambeysay dee rag waaweyn bay ahaayeenoo ismay bedelin marka isagu iyagii waa gartay ilan rag waaweyn oo weynuhu kaga yimid bay ahaayeen iyaguse isaga waxay u garan waayeen dee qof yar oo koray waa isbedelaya alla waxau ihi walamaa jahazahum walamaa jahazahum markuu yuusuf diyaariyey bijahaazihim diyaarintoodii waxay miisanayeen iyo raashinkay doonayeen iyo waxay usoo socdaaleen markuu u dhammaystiray ayaa qaala waxa uu ku yidhi iitunii ii keenoo iila kaalaya biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaaday oo min abiikum xagga aabbihiin aada walaala ka tihiin oo kala hooye aad tihiin isku aabbana aad tihiin qur-aanku had iyo jeer qisooyinka wuu soo koobkoobaa oo war badan ayaa siyaaqa hadalka laga fahmaa oo lafdi ahaan aan ugu oolin marka halkan waxaa laga fahmayaa yuusuf markay u yimaadeen ee wixii ay u yimaadeen uu u dhammaystiray wuu waraystay wuxuu ku yidhi wax walaaloo kale ma leedihiin waxay yidhaahdeen haayo labiyo toban baanu ahay mid isagu waa dayacmo intuu naga lumay ayaa meelaha lagu waayo dee waa dhintay waa yuusufkan ay la hadlayaan oo dee war mahaya midna walaal ka yaroo iskubahay isku bahay ahaayeen weeyaan o isagu aabbihii baanu kaga nimid oo aan ka maarmay oo ninkaa naga lumay oo aad uu u jeclaa markii uu waayey kanuu dee weheshanaya kama soo kaxayn karo tobankayagii kalena waana kan labiyo tobankaasaanu nahay markaasuu ku odhanayaa isaguna wuxuu rabaa walaalkii uun sidii loogu keeni lahaa ninka iskubahda ahaayeen marka waxa uu ku yidhi maanta safarkiinni waanigaa diyaargareeyey laakiin haddaad doonaysaan safar dambe inaad soo noqotaan waanu garanayaa inaani ka maarmayn oo arlada dee ay abaari ka jirto wuxuu yidhi marka dambe walaalkaa kale haddaad run sheegaysaan ii keenoo aan arko marka ii keena walaalkaas waxay ka imanaysaa ilan si kale kuma oga inuu waraystay oo inuu nool yaho uu joogo uu ogaaday markaasuu yidhi iisoo kaxeeya qaala markaa waxa uu ku yidhi iituunii iila kaalaya biakhin walaal lakum idinka idiin sugnaado min abiikum xagga aabbihiin walaala aad ka tihiin alaa tarawna miyaydaan arkayn annii anigu uufilkayla miisida iyo kaylka inaan idiin dhammaystirayo wa ana anigu khayruulmunziliina kuwa wax sooriyeeye marti qaadana ka ugu wanaagsan inaan ahay miyaydaan arkayn kaasi waa tarkiibkii waa jeclaysiintii waxa uu yidhi waad arkaysaan sidaan idiin karaameeye keena walaalka ah tarkiibkaa hadday wax ku qaadan waayaan tarhiib buu ku xijisiiyo cabsigelin ah oo waxa uu yidhi fain lam ta'tuunii haddaydaan iila iman bihi walaalkaas falaa kayla lakum miisid aan wax dambe idiin miisayaa idin may sugnaanin cindii agtayda oo dib dambayse iigu soo socotayn maysaan oo safar dambe ii soo geli maysaan walaa taqrabuuni hana ii soo dhowaanina oo agtayda ha soo marina marka taa hore waxay tarkiib iyo boorin iyo jeclaysiin tanna waa tarhiib iyo cabsigelin labadaba wuxuu ugu dayaa yani ugu dayayaa in marna uu tarkiibka ugu eegaya marna tarhiibka waxa uu doonayaa in mid uuni uu ta'hiiriyo saameyn ku yeesho qaaluu markaa waxay yidhaahdeen sanuraawidu waxaanu ka dooni doonaa canhu isaga abaahu aabbihii ayaanu ka doonaynaa oo aanu ka sasabi doonaa wa innaa annagu la faaciluuna arrintaa aada naga dalbatay kuwii samaynayaanu nahay wa qaala waxa uu yihi yuusuf lifityaani shaqaalihiisii dadka raashinka u miisayey waxa uu ku yidhi ijcaluu ka yeela bidaacatahum qiimahooday wax ku iibsadeen waxaa kala jira muhaman iyo haman muhamanku waa badeecadda la qiimaynayo la iibsanayo hamankuna waa lacagtii la siisanayey markaa iminka bidaacadan waxaa looga jeedaa waa hamankii ay wax siisteen oo dee wixii ay bixiyeen si ay u qaataan badeecaddoodii wa qaala waxa uu yuusuf ku yidhi lifityaani shaqaalihiisii dadka raashinka u miisayey waxa uu ku yidhi ijcaluu ka yeela bidaacatahum lacagtoodii iyo qiimahoodii ay wax ku iibsadeen waxaad ka yeeshaan fii rixaalihim alaabtoodiiyo weelkooda u dhexgeliya waxay culimmadu yidhaahdeen wuxuu ka xishooday walaaladood walaaladii oo baahan oo aabbihii oo baahan ka yimid lacag intuu ka qaato inuu waxa weeyaan iyagana alaabta un siiyo marka intuu u miisay ayaa waxay bixiyeenna uu yidhi iyagoon ogeyn alaabta u dhexgeliya ka qaadan mayne ijcaluu bidaacatahum fii rixaalihim lacagtii iyo qiimahay wax siisteenna alaabtooday siisteenay iibsadeen u dhexgeliya labadaba ha la noqdaan lacagtii iyo adduun iyo waxa weeyaan raashinkiiba eh lacallahum yacrifuunahaa si ay u gartaan lacagtoodaa iyo daraahimtoodaas ay wax ku iibsadeen idanqalabuu markay u noqdaan ilaa ahlihim ehelkoodii ehelkoodii markay u noqdaan ee alaabtoodii ay furtaan si ay dhexdeeda uga helaan dabeed u gartaan inaynu isu raacinin raashinka iyo qiimahay wateenba lacallahum waxay mudan yihiin markaa yarjicuuna inay soo laabtaan oo inagu soo noqdaan macnaha ixsaanka iyo karamka markay dareemaan waxaa laga yaabaa inay soo noqdaan oy ballantiina oofiyaan waayo dee wahal jazaau lixsaani ila lixsaan falamaa rajacuu markay waxa weeyaan yuusuf walaaladii u noqdeen ilaa abiihim aabbahood aabbahood yacquub markay u noqdeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow munica waa naloo diiday minaa annaka alkaylu miisidii raashinka naloo miisayey waa naloo diiday macnaha waxay u jeedaan ilan imika waabay soo miisteene dib dambayse wax naloogu miisi maayo haddaan sidan la samayn ee fa arsil dir macanaa annaka la jirkayaga akhaanaa walaalkaya dir nagtal aanu soo miisana e wa innaa anaguna lahu walaalkayo laxaafiduuna kuwa ilaashanayaanu nahaye waa yuusuf siday ku yidhaahdeen ereygii laftiisii yuusuf markay lahaayeenna raaci wa innaa lahu laxaafiduun bay ku yidhaahdeen walaalkiina maantana raaci markay leeyihiin wa innaa lahu laxaafiduun bay leeyihiin qaala waxau ihi markaa yacquub hal aamanakum oo miyaan idinku aaminaa calayhi walaalkiinan ilaa kamaa aamintukum sidaan idinku aaminay mooyaane calaa akhiihi walaalkii min qablu hore oo sidii hore aan idinku aaminay mooye masi kalaan idinku aaminaya istifaamtuna waxaa la yidhi waa bimacna nafyi o ay maa aamanukum calayh idinku aamini maayo ayay istifaamtu ka dhigan tahay faallaahu ilaahay baa khayrun khayr badan xaafidan xaal uu yahay ilaaliye faallaahu ilaahay baa khayrun khayr badan xifdan xagga ilaalinta iyo xifdiga marka labada xaalaba waa mansuube imaa xaalan aw tamyiizan ism faacil marka laga dhigana waxaa lagu nasbinayaa waxa weeyaan xaalo ahaan oo xaafidan xaal uu yahay ilaaliye master marka laga dhigana waa qirada kale xifdan tamyiiznimo weeyaanu min jihati alxifdi xagga xifdiga allah u khayr badan wa huwa allana arxamu raaximiina inta naxariisato ka ugu raxmad badan weeyi oo xataa waalidka waladkiisa allah uga raxmad badan oo anoo yacquuba inakayga ilaahay baa iiga raxmad badan weeyi walamaa fataxuu markii ay fureen mataacahum alaabtoodii markay fureen ee dee rarkii intay dhigeen oo awrtii iyo gaadiidkii ay fureen ay alaabahoodii iyo weelkoodii ay fureen wajaduu waxay heleen bidaacatahum lacagtoodii alaabtanba kusoo iibsadeen oo daraahim ahayd oo ruddad loo soo celiyey ilayhim iyaga ayaa ay arkeen waxay wax ku soo iibsadeen iyo wixii ay soo iibsadeen oo isku dhex jira oo nin walba halkiisii loogu riday arkeen qaaluu markaa waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow maa nabqii ay aya shayin nabqii maxaanu doonaynaa bal waa kane karaamada iyo sharafta intan ka weyn ee aanu dalban karraa maxay tahay waa taa badeecaddii waa taa qiimaheedii wax walba waa nala soo karaameeyey maa nabqii maxaa kale aanu doonaynaa dee wax kaloo la doonaa ma jira weeyi haadihi tani bay yidhaahdeen bidaacatunaa waa lacagtayadii iyo qiimahaanu wax soo siisannay oo ruddad loo soo celiyey ilaynaa annaka naloo soo celiyey wanamiiru ahlanaa ehelkayagana waanu u safranaynaa oo dee raashinkaanu u doonanaynaa wanaxfadu akhaanaa walaalkayana waanu ilaashanaynaa wanasdaadu waxaananu soo kororhsanaynaa kayla baciirin awr miisidii ama beeggii ayaanu soo kororhsanaynaa oo dee walaalkayo markuuna raaco isagana waxaa naloogu siyaadinayaa awr mugii oo kale in naloo soo raro oo raashin ah daalika kaasi kaylun waa miisid miisidaas oo yasiirun fudud oo macnaha hadduuna raaco inaanu awr kale mugii oo raashina ku helnaa waa sahlanta oo macusla qaala waxau yidhi markaa waxa weeyaan yacquub lan ursilahu diri maayo walaalkiinan macakum idinka la jirkiina diri maayo xataa tu'tuuni ilaa aad iga siisaan waa min aliitaa oo siintii ah ilaa aad isiisaan mawhiqa ballan ilaa aad isiisaan oo min allah oo iitaaga ama aataa laba mafcuul bay qaadan jirtay yaa ulmutakalimka maxduufada weeyaan mafcuul lawalku mawhiqana dee waa ka labaad oo xataa tu'tuunihi ayay ahayd yaa ulmutakalimka weyaan almafcuul lawal ilaa aniga aad iga siisaan mawhiqan ballan dhaar lagu adkeeye miihaaqa ama mawhiqana waxaa looga jeedaa waa ballan adagoo weliba dhaar lagu adkeeyey xataa tu'tuuni ilaa aad iga siisaan mawhiqan ballan oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay oo maxay aad ballan iyo wacad ku martaan lata'tunnanii inaad iila iman doontaan bihi isaga walaalkiina ilaa an yuxaata bikum in laydin koobo oo laydin hareereeye mooyaane oo haddii laydin hareereeyo halaagsantaanoo qof idinka bixi waayo dee dembi ma lihidin laakiin inta qof idinka hadhayo ka hadhayaa isaga waa inuu noqdo ilaa an yuxaata bikum ilaa in laydin koobo oo laydin hareereeyo on qof idinka bixin mooyaane intaa bad qabtaan isagii waa inaad la timaadaan idinkoo nool hay imaninoon isaga wadan weeyi falamaa aatowhu markay siiyeen aabbahood mawhiqahum ballantoodii ee ay yidhaahdeen waa yahay qaala waxau ihi yacquub allaahu alle ayaa calaa maa naquulu waxaynu leenahaynu ku hadlayno wakiilun ka loo tala saaranaye ilaalinaya waa allah ee arrintaa markhaatiga ka ah wa qaala waxau ihi yacquub yaa baniya inamadaydiyow laa tadkhuluu ha ka gelina min baabin waaxidin albaab keliya dhulka masar markaa gaadhaan ha ka gelina ee wadkhuluu ka gala min abwaabin albaaba ka gala albaabadaas oo mutafariqa kala tagsan oo waxa weeyaan kala duduwan wamaa ugnii idinkana deeqi maayo oo idinka tari maayo cankum idinka xaggiinna min allaahi alla xaggiisa idinka tari maayo min shayin ay shay-a waxba idinka tari maayo waayo in ilxukmu ay malxukmu xukumka iyo qaduhu ma ahaanin ilaa lilaahi alla mid u sugan mooye wax kale oo amarka alle wax celin karaa ma jira e maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun calayhi ay cala allah alla korkiisa uun baan tawakaltu tala saartay wa calayhi ay cala allah ilaahay uun korkiisa laa calaa gayrihi cid kale maahee falyatawakkal ilmutawakiluuna kuwa wax tala saartaa ilaahay uuna tala saartaan haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu kaga waramayaa qisadii iyo arrinkii nebi yuusuf ee la yaabka badnaa oo axsanu lqasas ah haweenaydii iyadoo hadalkii sii wadato waxay tidhi anuu naftayda beri yeeli maayo waxaanay ku sii sababaysay ina anafsa la ammaaratun bisuu naftu waa mid faris badan xumaha waxay ka cabirtay siiqat lmubaalaga waana sida xaqiiqadu tahay oo naftu haddaan geed adag laysaga xidhin ta'muru bisuu wannafsu in lam tushqilha biaaca shaqaladka bilmacsiya aaco haddaanad ku shuqlin macsiyay kugu mashquulin nufuustuna waa aqsaam oo annafsu alammaara wannafsu allawaama wannafsu lmudma'ina ammaaradu waa ta had iyo jeer xumaha iyo foolxumada iyo faaxishada faraysa ruuxa waa tan lawaamaduna waa alatii taluumu saaxibaha cala suu ta saaxiibkeeda had iyo jeer ku canaanata maxaad u dembaabtay maxaad xumaha u samaysay waa ruuxa muuminkaa markuu dembi ka dhacaba dee naftii way canaananaysa ilin wuu dembaabayaa almuطma'ina waa derajada sare oo waa nafta ku xasishee ku degan ilaahay dikrigiisa iyo aacadiisa dembigana ka durugtay waa anafs muطma'ina waxa markaa ay tidhi ina nafsa laamaaratn bisu intaasi markay dhacday ee bara'atu yuusuf ay caddaatay ayaa boqorkii uu yidhi yuusuf ii keena kolka waa xaaladii waa markii marxaladii imtixaankiisu ay dhammaanaysay ee ilaahay siinayay midhihii iyo amaraadku sabirka ka goostay yuusuf ilaan wax badan buu soo maray ceel baa gunta loo dhigay jeel baa lagu xidhay wuxuu beri ka yahaa lagu tuhmay intaasoo mixan uu soo maray wa hada ariiqu alambiyaai wasaalixiin ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa uma asaalixuun uma alamhalu faalamhal dadka waxaa ugu balaayay imtixaan badan ambiyada alla u doortay waxay soo mareen cidimay soo marin waa kaa nebi yuusuf waxaa ku xiga dadka wanaagsan qofba qofku ka wanaagsan yahi u ka imtixaaniyo ibtilo badan yihi in laystuhmo oo qofku waxaanu ahayn lagu ganaano wax cusub ma aha waa wax soo jireena oo la da-a dee waxa weeyaan diinta iyo ehelkeeda had iyo jeer dadka saalixiinta ah mundu an bucitha alambiyaa laga bilaabo maalintii ambiyada iyo rususha lasoo diray way la socotuun dacaayadda iyo tuhmada iyo xumaanta laakiin mar walba walcaaqibatu litaqwa cidhibta iyo kama dambaysta dambe waxay u hadhaa uun dadka ahludiinka ee xaqa iyo taqwada iyo tawxiidka ku toosan waxau yihi markaa boqorkii keena yuusuf astakhlishu linafsii naftaydaan u badhax tiraya oon u gaar yeelaya macnaha wuxuu tilmaamayaa waxaan ka yeelanayaa min alkhawaas dadka ugu khaasan ee gaarka ah ee waxa weeyaan khawaasta ah oo ummaddu waxay u kala kacdaa dad caam oo dee waxyaabaha babliga ah lagala tashado iyo dad asraarta iyo umuurta hoose xasaasigaa lagala tashado markaa waxa uu yidhi waxaan ka yeelanayaa khawaastayda gaarka ah ee aan la tashado mulkiga iyo madaxtinimadana ila qabta falamaa kallamahu qaala inaka alyawma ladayna makiinun amiin mar alle markuu yuusuf yimid ay wada hadleen waxa uu ku yidhi yuusuf ow maanta waxaad tahay mumakan ma'muun mid horta la makansiiyey oo madaxtinimo gacanta loo gelinayaa tahay waxaana tahay mid la aaminay oo aqoon iyo ilaalinba lagu aaminay halkaa waxaad ka qaadanaysaa yuusuf isagu ma doonan madaxtinimada ee waa lala soo doontay yacni had iyo jeer dadka qaarkood nusuusta si khaldan bay u fasiraan ama ay ka fahmaan oo dhaqdhaqaaqyada islaamiga inta badan siyaasaadka iyo waxaa ku maman qaarkood waxay deliishadaan in xilka la doonto markay ka warramayaan oo sawka yuusuf ba yidhi ijcalnii calaa khazaa'in alard ii dhiib wasaaradda maaliyadda waa inaad doonato yuusuf ma doonane waxaa ka horaysa astaklishu linafsii boqorkii baa yidhi ii keena anaa khawaastayda ka dhigaye waa ta koobaad haddana waxa uu ku yidhi inaka alyawma ladayna makiinun amiin mumakan baa tahay mid arlada gacanta loo gelinayo marka yuusuf waa la dalbaday marka hore isagu xilma dalban waa loo dhiibay maamulkii waxa keliyuu isagu codsaday dee maanta haddii lagu yidhaahdo ummaddu adiga wax dhaamo kuma haysee dadkan u tali oo dadka ahlulxalli waalcaqd taladu ay ka go-da ay wax kuu dhiibaan maaha adigu inaad hor orodoo doonato xaq baad u leedahay inaad tidhaahdo anuu booskaasaan ku habboonay halkaa i geeya nimbade meel buu ku fiican yahay soo maha markaa yuusuf markii yacni la yidhi mumakan baa tahoo talada waxbaad ku leedahay ayaa muxuu doortay halkuu ku fiicnaa iyo takhasuskiisii ile nin walba waxbuu hagaajiyaa qof waliba fanni iyo camal iyo shaqo ayuu leeyihi wuxuu yidhi arrintaa dhaqaalaha iyo dadka in waxa weeyaan xoolaha loo kaydiyo loo qaybiyo loo ilaaliyo ammaano lagu dhaqo taasaan ku fiicanaya halkaa igee markaasuu yidhi ijcalnii calaa khazaa'in alard idan halkaa waxaad ka qaadanaysaa yuusuf waxa weeyaan ma dalban ee waa lala doontay markaa markii uu yidhi halkaa igeeye halkiina la geeyey ayaa wuxuu yuusuf yidhi inii xafiidun caliim waxaan ahay mid ilaalin badan aqoon badanna leh oo taasi ma taskiyat lanfus ba ila waxaa la yidhi falaa tuzakuu anfusakum nafiinaha ammaanina culimadu waxay idhahdeen may qofka xaalkiisa haddii laga jaahiliyo oon la garanayn inuu xaaladiisa caddeeyo yidhaa sidaasaan ahay maha taskiyat lanfus marka yani maadaama xaalkiisa laga jaahilahaayo nin hadda jeel ka soo baxay uu ahaa wuxuu sheegay wuxuu ahaa ilan dadkii ma garanayaan marka wuxuu yidhi inii xafiidun caliim marka isma ammaanaye xaqiiqadii xaalkiisuu dadka u sheegaya ee aanay garanay taasi waa weji oo yani in la yidhaahdo isagu maba dalban eh waa lala soo doontay waana sida daahirka ahoo dee wadigaa arkaya aayaadka siyaaqooda haddaad u fiirsato astaklishu linafsi inaka alyawma ladayna makiinun amiin yuusuf waa la doontay o halku joogaa laga soo kaxeeyey kaasi waa wejiga daahirka een uba baahnayn ta'wiil iyo in waxa weeyaan dee la tawjiihiyo wejiga kale haddii lagaba soo qaado calaa sabiili alfardi wataqdiir haddii lagaba soo qaado inuu isagu doontay xilka waxaa meesha taalla qaacidada ah sharcu man qablana sharcun lana maa lam yukhaalif sharcana dadkii inaga horreeyey shariicadoodu waxay sharci inoo tahay aynu ku dhaqmi karro markaanay ka hor iman shariicadeenna shariicadeennana waxaa xaaraan ku ah xilka iyo maamulka iyo mas-uuliyadda in la doonto in lagula soo doonto mooye oo nebigu sala allahu alayhi wasalam kama fi saxiixayn min xadiidi cabdiraxmaan ibni samura waxa uu yidhi yaa cabdiraxmaan ibni samura laa tas'al ilimaara fainaka in ucطiytaha can gayri mas'alati ucinta calayha wain ucطiytaha can mas'alati wukilta ilayha cabdiraxmaanow weligaa xil iyo madaxtinimaha doonan waayo haddaad doonatoo lagu siiyo haddii maya lagu siiyo adoon adigu doonan oon su'aalan waa lagugu kaalmaynayaa xagga alle iyo xagga addoommadaba haddii se adigu aada doonato iyo oo aada su-aalato iyadoon lagula doonan oo adigu aad waxa weeyaan dalabto wakilta ilayha waa lagu wakiilanayaa oo waxaa lagu tala saaranayaa adig iyo waxaad doonatay oo cidi kugu gacan siin mayso marka nebigu waxa uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam horta marka hore wuxuu yidhi laa tas'al ilimaara madaxtinimo ha doonanina isaga carab haddii su-aal la-aan ay kuugu timaado waa lagugu kaalmayn haddaad adigu doonatana lagugu kaalmayn maayo waana sida waaqica ahoo dadka ku daalee ka daba dhacee hanti iyo xoog iyo xoolaba geliya marka dambe dee iyagunbay ku keliyaysataa waxaa kaloo nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam inakum sataxrisuuna cala alimaara wa satakunu nadaamata yowma alqiyaama wuxuu yihi walle waad ku dadaali doontaan mas-uuliyadda iyo maamulka qiyaamadana waa laga qoomamoon doonaa waxaa loo kala dheeraynayo waa laga murugoon doonaa waayo waa xil iyo mas-uuliyad dadkii hore salafu saalixna xilka waa ka carari jireen culimadu qadaaga iyo xukumka iyo marka loogu yeedho way isaga carari jireen waayo waa xil culus qofay ku qabsato oo ka fursan waaye mooyaane abu dharna radia allahu canhu markuu rasuulka ku yidhi ya rasuula allahi alaa tastacmilunii miyaanad meelna ii dhiibeyn waxa uu ku yidhi fadaraba biyadihi calaa mankibi garabka intuu iga dhirbaaxu gacanta iga dhuftay buu yihi rasuulku ayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi ya abaa dhar inaka daciif wa inaha amaana wa inaha khizyun wanadaama wuxuu yihi abu dharow adigu daciif baa tahay xilkuna waxa weeyaan waa ammaano culus waana murugo iyo qoomamo ayaa ka dambaysa taasina waxay tilmaamaysaa dadku iyagoo cabsidooda iyo cibaadadooda iyo diintoodu ay qawi tahay xoog badan tahay ninka dadka ugu alla ka cabsiga badan leh ayaa waxaa laga yaabaa xagga maamulka iyo talada markay noqoto inaanu ku fiicnaynoo la yidhahdo adu maamul ma qaban kartida ka joog waayo maamulku wax kala jarid iyo xasmi iyo go-aan buu u baahan yahay faida cazamta fatawakal cala allah markaa qofku isagoo cibaado badan isagoo cabsi badan ayaa la odhan karaa adigu maamul ha doonanin kama bixi kartid waayo maamulku dee wuxuu leeyahay culays u gaara iyo go-aamo adag oo qadhaadh markaa rasuulku abaadar wuxuu ku yidhi oo min fudalaai saxaaba saxaabada kuwii ugu mudnaa ee ugu fadliga badnaa ah adigu daciif baa tahay xil iyo imaaro ha doonanin inaa la nucطi hada almra liman sa'lah xadiid kale wuxuu ahaa annaku arrinkan iyo taladan uma dhiibno cid soo doonatay idan halkaa waxaa laga qaadanayaa shariicadeenna waa ka mamnuuc xilka iyo maamulka in loo ordoo la doonto in lagu garta mooyaane waana dariiqadii khulafaa uraashidiin iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo raggii la midka ahaaba dee ay taladii muslimiinta ku qabteen rasuulka dabadii sala allahu calayhi wasalam mid doontay uu yidhi aniga iga dhiga ma jirine waxa u garanaya dadka ahlulxalli waalcaqd ama ka ka horreeyey ayaa u dardaarmaya o lahaa ninkaasaan u arkaya alla ilaahay inuu inuu ugu munaasibsan yahay dadka inuu xukumo ama waxa weeyaan dadka ahlu shuuradee taladu ka go'do ayaa intay kulmaan odhanayay kaasaanu u garanno dadka maanta ugu roon ilaan xilka cidda loo dhiibaya maaha ka dadka ugu liita waa ka ugu aqoon iyo cilmi iyo cabsi badan laakiin maanta ka warrama maxaa wax la ysugu dhiibaa waxa weeyaan qolo walba ama reer walba ama urur walba ka ugu xayraansana ugu daran baa laga yaabaa in la yidhaha kana dadka waxla boobi karee oo wax qaybsan karee kana cadkiisa goosan karee u dira laakiin yaa u cabsi badan yaa u cilmi badan yaa u aqoon badan dee cidiisma weydiisa maanta waxaa kuugu daliila had iyo jeer dee talada iyo qiyaadada markaad u fiirsato dadka ayaad ka garan kartaa markii uu sidaa yuusuf yidhi wakadalika makana liyusufa fi lardi yatabawau minha xaysu yashaau nusiibu biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ajra lmuxsiniin ilaahay waxau ihi tabaaraka wa tacaala sidaanu yuusuf ugu nicmaynay jeelka uga soo badbaadinay ayaanu dhulkii masrna gacanta ugu gelinay meeshuu doona isagoo ka degaya raxmadda yadana cidaanu doonaanu siinaa dadka wanaagsanna abaalkooda waanu ilaalinaa ee kama dayacno abaalka aakhiro ayaana ka adduunyada ugu uga wanaagsan oo dadka mu'miniinta iyo adqiyada waxa u wanaagsan abaalka aakhiro oo ka adduunyada uga fiican nebi yuusuf oo culays badan soo maray oo cidhiidhi badan soo maray oo ceel guntii galay oo xabsi galay ayaa maanta madax ah meel alla meeshuu doono masar ka degaya taasina waxa weeyaan alminxatu qabla almixna minxada ilaahay qofka inuu mawaahib iyo hibaad siiyo waxay ka dambaysaa marka hore in lasoo imtixaamo laakiin haddaad doonto markaaba in lagu makansiiyo gacanta lagu geliyo dee isku heli maysid marka had iyo jeer alminaxu bacda almixan ama almixanu waxa weeyaan qabla alminax yacni intaan wax lagu siin mixan baa horta ka horeeya kadib baa minaxu imanayaan iyo siinta iyo tamkiinka iyo waxa weeyaan wilaayaadku dabeed ikhwatu yuusuf way yimaadeen waxaanay usoo galeen yuusuf oo arladii masar haysta yuusuf markaa waxaa loo dhiibay halkii casiizu misra uu haystay ninkii waxa weeyaan casiizu misra ee dhaqaalahoodi iyo maaliyadoodaba haystay inta la casilay booskiisii waxa fadhiistay haddaba waa ninkii uu yuusuf adeegaha iyo ciidanka iyo gacan yaraha u ahaa ee gurigiisa u ku noolaa ayaa dee waxa weeyaan subxaana mugayir alaxwaal wa muqalib alquluub waxaa nasahan oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufan allaha axwaasha iyo xaaladaha bedbedele eh kiibaa intuu meesha ka baxay oo shacabu noqday booskiisii uu fadhiisto isagiibaa halkii casiisu misra waxa weeyaan qabsaday yuusuf marka halkii isagoo fadhiya ayaa walaaladii oo shaam ka soo safray oo abaar xumi ka dhacday ayaa u yimid isagu waa garanayaa iyaguse ma garanayaan markuu diyaargareeyey waxay doonayeenba u oofiyey ayuu waraystay markuu ogaaday walaalkii inuu nool yahay ayuu yidhi haddaad doonaysaan mar dambe inaad soo noqotaan walaalkiinaa kala keena sidii bay kusoo ambabaxeen waxaana yidhahdeen aabbihii annakaa ka sasabi oo su-aali isna waxa uu ku yidhi ciidankii iyo shaqaalihiisii war nimankani waxalle waxay adduun ku bixiyeen ee raashinkan ay ku iibsadeen waxa weeyaan weelkooda iyo alaabtooda u dhexgeliya lacagtii si markay noqdaan ay alaabtooda furtaan ay u arkaan alaabtii iyo lacagteedii oo u wada socota si ay waxa weeyaan ay hadhow usoo noqdaan oo ixsaankaa iyo samafalka ay ugu abaalgudaan wixii aan ka dalba iyo ballantii inay oofiyaan oo aanay beenin dabeed markii ay soo noqdeen ee aabbahood u yimaadeen ayay aabbahood u warrameen oo ay yidhahdeen aabbahayow dib dambayse inaanu u safaroonu raashin dambe u doonno waa naloo diiday haddaanaan walaalkaya kaxaysan ee walaalkayana raaci si aanu raashin iyo waxa weeyaan dee cuntana usoo siyaadsanno anu una safaronu dadkayaga wax ugu taro dabeed waxa uu yidhi ma sidii tii hore oo kalea doonaysaan sideen idin aamina ma idin aamini karaya markii dambe aabahood wuxuu ku yidhi idin raacin maayo ilaa ballan ilaahay xaggiisa ka ahaatee aada igula gashaan inaad keenaysaan in gebigiinu aan madhataan oo laydin waayo mooye haddii qof idinka badbaadayo isagu uu noqdo ballantii bay siiyeen dardaarankii wuxuu yihi yaa bunaya laa tadkuluu min baabin waaxidi wadkuluu min abwaabin mutafariqa dee kalgacalkii iyo beerkii iyo jacaylkii waalidnimaa qabtay waa toban wiil oo walaala ah oo quruxda iyo qiimaha markay taaba galeen ee nin walba arrinkiisii ku toosay marxaladii loogu jeclaa maraya oo haddana wada socda oo dhul kaloy qariib ku yihiin oo masarna u socda wuu u cabsaday oo waxa uu is yidhi waa la ilayni markaasuu yihi albaab keliya ha ka geline albaabo kala duduwan ka gala marka mufasiriintu waxay yidhaahdeen khaafa calayhim min alcayn ilan alcaynu xaq walow kaana shayun saabiqa alqadri lasabaqathu alcayn ishu waa xaq haddii shay uuni qadarka alle ka soo dheeraynayana ishaa ka dheerayn lahayd laakiin qadarka alle waxba kama dheereeyaane ishu se way khatar badanta oo ina alcayna latudkilu rajula alqabra waljamala alqidra xadiid kale nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi ishu awrka dherigay gelisaa oo inta awrkii la daymoodo ishu ku dhacda ayuu barbarkaa u dhacaya oo laga yaaba markaaba inay naftu ka booddo de haddaan deg deg loo gawracin markaa dheriga ayay gelisaa waa la kariyaayo de waa la qashaa markaa uu dhulka ku dhaco ninka socdee tallaabsanaya caafimaadka qabana qabri bay gelisaa waxaa laga yaabaa inay naftuba kaga haddo ajashiisaba lagu sababo dee isha ah walidalika ayaa nabigu sala allahu alayh wasalam tilmaamay in badanoo ummadiisa ka midi inay uba dhimanayaan bisabab ilcayn dadkeenu ma dareemaan yani xanuun iyo dhakhtar iyo farmasi unba kuyuu loogu jiraaye waxaa suurooda dad fara badan cayn iyo ilina hayse iyo dur waanay dareensanayn taana de waxaa lagaga badbaadayaa adkaartii qur-aankii ducooyinkii mar alla markaad xanuun dareento inaad isku daweyso dibu nabowi intaanad horta maadiga iyo waxa weeyaan kimaawiga ana doonan marka ishu waa khatar badanta oo saxaabi saxaabada ka mid a ayaa nin kaloo maydhanaya intuu saa u eegay ayuu yihi walaa jilda cadraa yani quruxda iyo qiimihii jidhkiisa markuu arkay isagoo dharkii dhigtay ayuu yihi kani waxa weeyaan inan gashaantiana ka qurux iyo qiimo badan markaa sidaadii uu yidhi iyo eegiddii uu eegay ninkii dhulka ayuu galayba saxaabigii rasuulku sala allahu alayh wasalam arrintaa isagoo ka xun buu yihi fa fiima yaqtulu axadukum akhaa hallaa baragta war midkiin muxuu walaalkii u dilayaa mu yidhaahdo waxa weeyaan baaraka allah miyuu barake ugu duceeyo markaa dee dadkeenna waa taqaanaanoo ilmo yaroo qurux badan bay arkayaanoo allah maasha allah tabaaraka allah odhan maayo dee carruurtan wada shub mase waxba laga yaaba waxaa suurowdaba ina cayntii u raacday markaa waxaad ku dadaaleysaan mar alla markaad wax qurux badan aragto maa sha allah tabaaraka allah maa sha allah tabaaraka allah udcu bilbaraka baraka ugu ducee marka calaa kullin waxa uu yihi inamadaydiiow albaab keliya ha ka gelina eh albaabo kala duduwan ka gala wamaa ugni cankum min allahi min shay waxa uu ku tacliiqiyey oo ka dabageeyey ha yeeshee ilaahay xaggiisa waxba idinka tari maayo dee laabtiisa wixii kusoo dhacday unbuu isagu waxa weeyaan si uu ugu yani laab fayoobaado oo qalbigiisu ugu qaboobaado oo ay u badbaadaan ayuunbuu u sheegay laakiin waxau yihi xukumka alleh wax celin karaa ma jire eh wixii alla idiin qadaraa waa idinku dhacaya wamaa ubariu nafsii ina anafsa la amaaratun bisuu wamaa ubariu ma beryeelayo nafsii naftayda ma beri yeelayo waayo ina nafsa naftu la ammaaratun waa mid faris badan bisuu'i xumaanta ilaa maa raxima rabbii ay ilaa man raxima rabbii kaw waxa weeyaan rabbigay u naxariista mooyaane waayo ina rabbii rabbigay gafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista wa qaala almeliku boqorkii waxa uu yihi iitu'nii iila kaalay oo ii keena bihi yuusuf astakhlishu aan u barax tiroon u gaar yeele e linafsii naftayda yaan cidina ila wadaagina kuwa ii gaarka ah een la tashadee xilka ilaahaya ha noqdee falamaa kallamahu falamaa kallama markuu la hadlay huwa boqorkii hu yuusuf ama falamaa kallama markuu la hadlay huwa yuusuf hu boqorkii qaala waxa uu boqorkii yidhi innaka adigu yuusufow alyawma maanta ladaynaa agtayada makiinun ay duu makaana mid darajo iyo maqaam sare u saaxiibaa tahay amiinun ay ma'muunun lana aamino qaala waxa uu yidhi markaa yuusuf ijcalnii iga yeel boqorow calaa khasaa'ini alardi ay waaliyan calaa xifdi khasaa'ini alardi arlada khasnadaheega xoolaha iyo maalka uu ku jiro ilaalintooda iyo xifdintooda mas-uuli iga dhig waayo inii anigu xafiidun kii ilaalin badan baan ahay caliimunaa cilmi badan wakadalik ay wa ka incaaminaa calayhi bilkhalaasi min asijni sidaanu yuusuf ugu nicmaynay badbaadintaanu jeelka ka soo badbaadinay oo kale ayaa makanna aanu ugu dhiibnay liyuusufa yuusuf fi lardi dhulkii masar aanu gacanta u gelinay yatabawa'u xaal uu ka degaya yuusuf minhaa arladii masar xaysu yashaau meel alla meesha uu doono nusiibu waxaanu ku asiibaynaa oo gaadhsiinaynaa biraxmatinaa naxariistayada man nashaau cid aanu doonno oo walaa nudiicu ka dayici mayno ajra almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah abaalkooda ka dayici mayno ee waanu u daryeelaynaa wala ajru laakhirati aakhire abaalkeeda ayaa khayrun ka khayr badan min hawaabi dunyaa adduunyada abaalkeeda ka aakhiraa ka khayr badan liladiina kuwii baanu uga khayr badan yahay aamanuu rumeeyey oo wakaanuu ahaaday yattaquuna kuwa alla ka baqaaya wa jaa'a waxa yimid ikhwatu yuusufa yuusuf walaalihii baa yimid oo fadakhaluu dabeed waa u soo galeen calayhi yuusuf oo facarafahum dabeed yuusuf waa gartay walxaal buu yuusuf gartay hum iyagu lahu yuusuf munkiruuna aanay garanayn walamaa jahazahum markuu diyaariyey bijahaazihim diyaarintoodii oo waxay doonayeen u daryeelee u dhammeeyey ayaa qaala waxa uu ku yidhi iituunii iila kaalaya oo ii keena biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaaday oo min abiikum aabbihiin idinka sugnaaday oo aada isku aabba tihiin laakiin kala hooyo tihiin ii keena alaa tarawna miyaydaan arkayn annii anigu uufilkayla miisidda inaan idiin wafaynayo oo idiin dhammaystirayo oo wa ana anigu khayru lmunziliina inta wax marti qaadana ka ugu khayrka badan aan ahay miyaydaan arkayn taasi waa boorintii iyo tarkiibkii kanna waa tarhiibkii waxa uu ihi fain lam ta'tuunii haddii aydaan iila iman bihi walaalkaas falaa kayla miisidi idinma sugnaanin lakum idinka cindii agtayda miisidi idinkuma sugna walaa taqrabuuni hana ii soo dhowaanina qaala waa qaaluu waxay yidhaahdeen markaa walaalihii yuusuf sanuraawidu waxaanu ka doonaynaa canhu isaga abaahu aabbihii ayaanu ka doonaynaa oo ka dalbanaynaa oo aanu ka sasabanaynaa haddaanu karro wa innaa annaguna lafaaciluuna kuwa samaynayaanu nahay sidaa aad nagula talisay wa qaala waxa uu yuusufku yidhi lifityaani shaqaalihiisii waxa uu ku yidhi ijcaluu yeela bidaacatahum lacagtoodii iyo daraahimtoodii fii rixaalihim alaabahooda ugu dhex rida lacallahum yacrifuunahaa ay likay yacrifuunahaa si ay u gartaan idanqalabuu markay u noqdaan ilaa ahlihim ehelkoodii lacallahum yarjicuuna waxay mudan yihiin markaa inay soo noqdaan eh falamaa rajacuu markay u noqdeen ilaa abiihim aabbahood markay u noqdeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow munica waa naloo diiday mina annaka alkaylu miisidii aanu raashinka miisanaynay dib dambe inaanu miisid u doonanno waa naloo diiday ee fa arsil dir macanaa annaka la jirkayaga akhaanaa walaalkaya dir oo na raaci nagtal aanu soo miisanna eh wa innaa annagu lahu isagana laxaafiduuna kuwa ilaashanayaanu nahaye qaala waxa uu ku yidhi markaa yacquub hal aamanukum waxa uu yacquub yidhi hal aamanukum oo miyaan idinku aaminaa calayhi walaalkiinan aadna raaciya leedihiin miyaan idinku aaminaa ilaa kamaa aamintukum sidaan idinku aaminay mooyaane calaa akhiihi walaalkii yuusuf min qablu hore sidii hore ee yuusuf aan idinku aaminay mooye masi kalean idinku aaminaa hal aamanakumna waa istifaam inkaari o bimacna nafyi o ay maa aamanukum calayhi idinku aamini maayay ka dhigan tahay qaala waxa u ihi hal aamanukum calayhi ay maa aamanukum calayh idinku aamini maayo walaalkiinan ilaa kamaa aamintukum calaa akhiih sidaan idinku aaminay walaalkii mooyaane min qablu hore faallaahu allana khayrun isagaa khayr badan xaafidan xaaluu yahay ilaaliye ama xifdan xagga ilaalinta wa huwa allana arxamu raaximiina kuwa naxariista ka ugu raxmadda badan weeyi walamaa fataxuu markay fureen mataacahum alaabtoodii markay fureen ee rarkii dejiyeen ayaa wajaduu waxay heleen bidaacatahum lacagtoodii ay wax ku soo iibsadeen oo ruddad loo soo celiyey ilayhim iyaga qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow maa nabqii maadi waa istifaamiyo ay aya shayin nabqii bal waxaanu doonaynaa intan ka badani waa maxay sidanaaba naloo sharfay eh oo macnaha waxaba la ysugu kaayo daray dee alaabtii iyo raashinkii iyo daraahimtaanu siisanay ayaa labadiiba nala soo siiyey waxa ka weynee la doono iyo sharafta ka weyn halkee laga helaa weeyi waxay yidhaahdeen maa nabqii maxaanu doonaynaa waxa intan ka badanaynu dalbananaa waa maxay ee jira haadihi tani bidaacatunaa waa lacagtayadii iyo thamankii ama qiimahaanu wax soo siisanay oo ruddad la soo celiyey ilaynaa annaka naloo soo celiyey wanamiiru ahlanaa ehelkayagana waanu u safraynaa oo dee raashin baanu u doonanaynaa wanaxfadu akhaanaa walaalkayana waanu ilaashanaynaa wanasdaadu waxaanunu kororhsanaynaa kayla baciirin waxa weeyaan awr miisidiina waa soo kororhsanaynaa oo awr muggii oo raashina in naloo soo miiso daalika kaasi ayaa ay yidhaahdeen kaylun waa miisid oo yasiirun fudud yacnii awr kale inaan soo helnaa haddaanu walaalkaya kaxaysanno way sahlantaho ma cusla qaala waxau ihi markaa yacquub lan ursilahu diri maayo walaalkani macakum idinka la jirkiina diri maayo xataa tuutuuni ilaa aad isiisaan mawhiqan ballan oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay lata'tunanii oo maxaad ballantaa iigu maraysaan ama iigu dhaaranaysaan lata'tunanii inaad iila iman doontaan bihi isaga ilaa an yuxaata in laydin koobo oo laydin hareereeyo mooyaane bikum idinka in inta laydinka wareego oo laydin hareereeyo qof anu idinka bixin mooyaane inta qof idinka nabad qabo inaan laga iman oo la ii keeno falamaa aatowhu markay siiyeen mawhiqahum ballantoodii qaala waxau idhi yacquub allahu alleh ayaa calaa maa naquulu waxaynu leenahay wakiilun ka loo tala saartee ilaalinaya waa allah subxaanahu wa tacaala wa qaala waxau idhi yacquub yaa baniya inamadaydiiow laa tadkhuluuha ka gelina min baabin waaxidin albaab keliya oo wadkhuluu ka gala min abwaabin mutafariqa albaaba kala duduwan oo kala tagsan markaa ubadbadan ilaahay hadduu ku siiyey meel ay isugu keeni dad gaadhi wixiiba ku rarto oo kolba aad beergeyso de sidaasaa loo jalleecayaa war waxani farabadanaada sida loo hayo inay qaar ku dhacdaa laga yaaba ee kala reeb haddaad xataa meelaha u dalxiis geynayso kala yar dudu oo waxa weyaan meel ha isugu keenin reerka wamaa ugnii baa u yidhi idinka tari maayo cankum idinka min allaahi alle xaggiisa idinka tari maayo min shayin ay shay a waxba idinka tari maayo in ilxukmu ay malxukmu xukumku ma ahaanin ilaa lilaah ilaahay mid u sugan mooye wax kale ma ahaanin oo xukumka iyo qadaha rabbi unbaa iska leh siduu sameeyo unbaana dhacaysa calayhi ay cala allah ilaahay korkiisa unbaan tawakaltu tala saartay wa calayhi ay cala allah alle korkiisa un falyatawakal ha tala saartaan almutawakiluuna kuwa wax tala saaranayaa walamaa dakhaluu markay ka galeen ikhwatu yuusuf min xaysu amarahum meeshii u amray abuuhum aabbahood maa kaana ma ahaanin ay dukhuulu oo isamka kaanaad waxaad ka dhigtaa dukuulka masderkee laga fahmaya dakhaluuda ilan ficil kastaa wuxuu xambaarsan yaho uu koobsanayaa masder oo asalkiisii ah marka dukuulka ayuu u noqonayaa ilan damiirku ficil uma noqdeen marka walamaa dakhaluu markay ka galeen min xaysu amarahum meeshii uu amray abuuhum aabahood markay ka galeen masar maa kaana ay dukhuulu gelitaankaa ay albaabo kala duduwan ka galeen ma ahaanin yuqnii kii ka taraya canhum iyaga min allaahi alle xaggiisa uga taraya min shayin ay shay a waxba yacnii gelidda ay albaabo kala duduwan masar ka galaan waxba u tari mayso xukumkii alleh dee halkiisii buu yaallaa ilaa xaajatan xaajo iyo dan mooyaane oo fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa ku sugnaatay xaajadaasoo qadaahaa yacquub uu gutay yacnii nebi yacquub wixii laabtiisa kusoo dhacay ee naftiisa uu ka dareemay oo uu gutay mooye dee wax kale u tari mayso oo waxa uu ka dareemay waa maxay dee markii uu caynta uga cabsaday inay badbaadaan darteed ayuu yidhi bal hadda meelo kala duduwan ka gala marka waa min alasbaab un marka waxa macnuhu yahay wixii yacquub uu naftiisa ka dareemay uunbuu gutay oo uu yidhi sidaa yeela iyagiina ay sameeyeen laakiin waxba ka bedeli mayso xukumka alle oo wixii hore u qoraa un bay uqaadayaan wainahu wainahu ay yacquub nebi yacquubna laduu cilmin mid cilmi u saaxiiba weeye limaa callamnaahu ay litacliiminaa iyaah barista aanu baray darteed buu ku noqday saaxibu cilmin oo laamtu waa tacliil maaduna waa masderiyo callamana masderkii tacliim baa laga dhalaalinaya macnuhuna markaa waxa weeye wainahu yacquub laduu cilmin cilmi mid u saaxiiba weeye limaa callamnaahu ay litacliiminaa iyaah baristaanu baray darteed ayuu ku noqday saaxibu cilmin walaakina akara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna ma ogo garan maayaan walamaa dakhaluu markay usoo galeen calaa yuusufa yuusuf markay walaalihii usoo galeen waa koob iyo tobankii oo wada socda tobankoodii hore iyo walaalkiisii isku bahda ay ahaayeen oo ay wataan ayay ula soo galeen marka markay usoo galeen awaa waa soo dhaweeyey yuusuf ilayhi xaggiisa waxa uu soo dhaweeyey akhaahu walaalkii waxaa loogu nisbeeyey dee waa walaalkii hooye oo waa shaqiiqiisii ay isku hooye iyo isku aabbada ahaayeen marka walaalkiisii shaqiiqa ahaa ee isku bahda ahaayeen ayaa intuu kulligood wada salaamuu soo wada dhaweeyey ayuu isagana si gaara usoo dhaweeyey qaala waxa uu ku yidhi markaa yuusuf inii anigu ana anigu akhuuka walaalka ayaan ahaye falaa tabta'is ha ka murugoonin bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya yacni ikhwatu yuusuf waxay hore u sameeyeen ama xasadkoodii hore waxba ha ka murugoonin aniga ayaa walaalkaa ah oo maanta mumakan ah oo ilaahay makan siiyey falamaa jahazahum markii uu diyaargareeyey bijahaazihim diyaarintoodii markuu diyaariyey ee raashin iyo cunto waxay u baahnaayeen u buuxiyee u dhammaystiray ayaa jacala waxa uu ka yeelay asiqaayata waxa weeye galaankii wax lagu miisayey fii raxli akhiihi walaalkii alaabtiisii ayuu dhex geliyey galaankii wax lagu miisayey uma adana dabeed waxaa dhawaaqay mu'adinun mid dhawaaqa oo waxa uu yidhi ayatuha alciiru socotadiiyey raggiinan socotadee safarka ahow inakum idinku lasaariquuna kuwa tuugaatiin oo xaday qaaluu waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf walxaal aqbaluu ay ku soo jeedsadeen calayhim iyagoo ay soo qaabileen maadaa tafqiduuna war maxaad laadihiin oo aad tabaysaan ama aa weydeen qaaluu waxay yidhaahdeen nafqidu waxaanu laanahay oo aanu weynay suwaaca almaliki boqorka galaankii wax uu ku miisayey yacni galaankii boqorka ee wax lagu miisayey ayaanu weyn oo aanu laanahay waliman jaaa waliman midna waxa u sugan kaasoo jaaa la yimaada bihi galaanka boqorka qofka keenana waxa uu leeyahay ximlu baciirin awr qaadistii ama rarkii oo kale yacni awr inta uu qaado oo raashin ah awr rarkii ama muggii oo raashina ayaa u abaalmarin u helayaa wa ana aniga ayaana waa kii dhawaaqaye mu'adinka ahaaye wa ana aniga ayaa bihi ximlu baciirka awrkaa muggiisa zaciimun ka damiin ah anaa kafaalo qaadaya qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay baan ku dhaaranne laqad calimtum waad ogaateen maa ji'naa inaanaan u iman linufsida inaanu fasahaadinno fil ardi arlada dhexdeeda wamaa kunnaa horena umaanaan ahayn saariqiina kuwa tuug oo waxada qaaluu waxay yidhaahdeen waa kii dhawaaqay iyo asxaabtiisii oo almu'adinu wa asxaabuh sida jalaal uddiin asiyuuti uu soo qadarayo waxa weeyaan qaaluudu almu'adin wa asxaabuh ninkii dhawaaqay iyo asxaabtiisii xagga boqorka ka socday ayaa waxay ku yidhaahdeen famaa jazaa'uh damiirkana waxaad u celisaa saariqa laga fahmaya saariqiinta marka waxay yidhaahdeen famaa jazaa'uhu ay jazaa'u saariq ka tuugee waxaday abaalmarintiisu waa maxay in kuntum haddii aad ahaateen kaadibiina kuwa been sheegaya oo hadalkaad tidhaahdeen wamaa kunnaa saariqiin hadday beentiin tahay oo saariqa laydinka helo saariqa abaalkiisu waa maxay waa maxay tallaabada laga qaadaya qaaluu waxay yidhaahdeen jazaa'uh ay jazaa'u saariq tuuggaa abaalmarintiisu waxa weeye man wujida usoo qadar khabarka ay istirqaaqu man mid addoonsigii weeyi in mid la addoonsado kaasoo wujida laga helay fii raxlihi alaabtiisa dhexdeeda laga helay ka alaabtiisa galaanka laga soo saaro in lala hadho oo addoonnimo loola hadho ayaa abaalkiisa ah fahwa jazaa'uh fahwa saariqaasi jazaa'uhu ay jazaa'ulmasruuqi waxa la xaday abaalmarinta ka dhalanaysa waa saariqan in lala hadho oo la addoonsado marka fahwa sida jalaaleynku uu soo qadarayo saariqani jazaa'uhu ay jazaau lmasruuqi wixii la xaday isagaa abaalmarintiisa ah yacni wixii la xaday abaalmarinta iyo tallaabadii laga qaaday waa maxay saariqii xaday in loo qaatay dee marka fahwa saariqu jazaau lmasruuq ama fahwa istirqaaqani in la addoonsadaa jazaau waa saariqa jazihiisi iyo abaalkiisii waxay yidhaahdeen kadalika sida kaa aan u abaalmarinayno ka laga helo alaabtiisa ayuun baa najzi aan u abaalmarinaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ah waxay shareecada yadu tahay haddaanu ree yacquub nahay qofka waxada waxaa lagu abaal mariyaa waxa weeyaan ninkii wax laga xaday inuu addoonsadu isagu waxa weeyaan la hadho taasaa shareecadeeda ku jirta marka qof annaka naga mid a haddii galaankii laga soo saaro la hadho addoonso waayo shareecadoodaa sidaa dhigaysay culimadu yidhahdeen fa bada'a markaa wuxuu ku bilaabay biawciyatihim kii markaa dhawaaqay ee mufatishka ahaa ee baadhaya alaabtee loo diray fa bada'a wuxuu ku bilaabay biawciyatihim waxa weeyi alaabtoodii iyo weelkoodii buu baadhidda ku bilaabay qabla wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiisii ka hor ama waxaad u celisaa damiirka fa bada'a maadaama akhiihidu yuusuf ay u noqonayso yuusuf laftiisii oo fabada'a wuxuu ku bilaabay yuusuf biawciyatihim ay bitaftiishi awciyatihim weelkoodii baadhbaadhidoodii iyo inuu fatasho ayuu ku bilaabay qabla wicaa'i akhiih walaalkii weelkiisi iyo alaabtiisii int intaan u baadhin oo muxuu iyagoo ugu hormaray si aan loo tuhmin oon loo odhan marka horeba waa la sii geliyey iyaguu ku bilaabay uma istakhrajaha dabeed wuxuu ka soo saaray galaankii min wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiisii iyo alaabtiisii buu ka soo dhex saaray allah waxau ihi kadalik sidaas sidaasoo kale ayaa kidnaa aanu ugu dhagarray ama u dhagar barray oo kaydka iyo dhagartaa aanu u barray liyuusufa yuusuf macnaha siduu u dhagrayo ama uu waxa weeyaan xeelad iyo dabin ugu dhigayo walaaladii sidaasaanu u barray ama kadalik ay kamaa facaluu biyuusufa facala bih siday horeba yuusuf ugu sameeyeen sow may shirqoolin oo dhagar iyo xeelad may samayn oo may odhan waanu ciyaar tegaynaayo waanu ilaalin oo na raaci xeeladay ku kaxaysteen sow ceel gunta umay dhigin isna maanta waa jazaa'an wifaaqane xeelad uu walaalkii kagala hadho ayuu sameeyey si uu walaalkii uga reebo laakiin xeeladani taa hore dembi baa hayda maaha dembi waayo tan wuxuu ku gaadhayaa arrin aan madmuum ahayn oon la caayin oo dee cidna ma dulmiyayo cidna ma dilayo laakiin walaalkiisii ay isku bahda ahaayeen inuu ka reebo unbuu doonayaa siduu uga reebayaana si makshuuf oo cad ma aha waa xeelad qarsoon ayuu usoo maray si uu hadho uun marka maqsuudka la gaadhayo inuu walaalkii ku hadha ihi maaha madmuum wax dee dembi iyo ceeb leh waxaanu u maray uun dariiq qarsoon sidaasaa kayd loo yidhi maa kaana muu ahaa nin liya'khuda kii qaadan lahaa akhaahu walaalkii fii diini lmeliki boqorka diintiisa walaalkii kumuu qaateen ilaa an yashaaa allah ilaahay inuu doono mooye narfacu waxaanu kor ugu qaadaynaa darajaatin darajooyin man nashaau ciddaanu doonno wa fawqa kulli dii cilmin mid kastoo cilmi u saaxiibana waxa ka sarreeya oo korkiisa ahaaday caliimun mid cilmi badan oo ka cilmi badan ayaa ka sarreeya wa fawqa kulli dii cilmin caliim markii ay ka galeen ardu misra halkii uu waxa weeyaan aabbahood amray dee dukuulkaasi waxba uma tarayn laakiin waa ilaa xaajatan fii nafsi yacquuba qadaaha nebi yacquub isagu dareenkii iyo dantii naftiisa uu ka dareemay uunbuu gutay laakiin arrintaasi xukumkii allee hore u sabqay waxba ka doorin mayso oo ka bedeli mayso waxaanu ahaa yacquub mid cilmi iyo aragti dheer leh yuusuf markaa markay usoo galeen walaalkood iyagoo wata yuusuf dhammaantood isagoo soo wada dhaweeyey walaalkiina si gaara ayuu usoo dhaweeyey waxaanuu yidhi walaalkaa baan iyaha murugoon waxay culimmadu yidhahdeen si gaaruu intaa ugu yidhi waayo weli ma garanayaan inuu yuusuf yahay iyagu laakiin walaalkii intuu gaar u kaxeeyey uu yidhi walaalkaa baan ahay ha ka murugoon wixii hore u dhacay markuu nimankii diyaariyey ee wax walba uu dhammaystiray ayaa waxa uu samaynayaa xeelad ama sabab kadalika kidna liyuusufa kaydka ama xeeladdu waa waxa si qarsoon oon qayaxnayn oon caddayn oon dadku dareemayn lagu gaadho ayaa la yidhaha kayd ama dabin ama shirqool marka waxa uu gelayaa xeelad uu walaalkii kula hadho walaalkii inuu la hadhaana dee waa xaq oo dembi ma aha laakiin dariiqu u marayaan ahayn dariiq iyagu ay fahmayaan waa dariiq qarsoon saasaa kayd iyo xeelad loo yidhi dariiqu markaa u marayaa waxa weeye galaankii dadkaba wax loogu miisayey ayuu alaabtii walaalkii dhex geliyey ilan wuxuu rabaa sababu hadhow kusoo reebo oo xujo uu ugu helo dabeed markiiba nin baa dhawaaqoo yidhi tuug baa tiino alaab baa la waayey waxay yidhahdeen maxaa la waayey galaankii wax lagu miisayey weliba waxau yidhi ninka keenana awr muggi oo raashinaa la siinaya waxay yidhaahdeen annaku fasaad arlada aanu fasahaadino umaanaan iman tuugna ma nihin waxa uu ku yidhi mu'adinkii ninkii dhawaaqay haddii arrintaasi beenowdo laydinka helo maxaa abaalmarin iyo cuquubo tallaabo laydinka qaadaya waxay u sheegeen wixii shariicadooda ay ku dhaqmi jireen waxay yidhaahdeen haddii nalaga helo ka laga helo waa la addoonsanayaa oo waa lala hadhayaa intuu doonayaana dee waa walaalkii inuu la hadhaba kadalika najzi aalimiin culimadu markaa waxay yidhahdeen shariicatu aali yacquub ayay ahayd tuugga marka la qabto waxa weeyaan alaabtaa uu xaday ciddii lahayd inay addoonsato ayaa shariicadoodu dhigaysa ilaahay xikmaddiisana waxaa ka mid a yacni waxa weeyaan waxa la waafajiye oo lagu ilhaamiyey yuusuf in iyaga la weydiiyo maxaad ku go'daan ee gar iyo xukum aad u qaadanaysaan haddii laydinka helo marka haddii odhan lahaayeen shariicada meliga umay suurto gasheen yuusuf inuu walaalkii la hadho lianna boqorkan iyo waxay ku dhaqmaan dee kumay oolin qofka in la qabsadoo la haysto iyaga waxaa ku taallay in la jeedlo ama la garaaco ama la tacsiiro oo la taksiiro xoolo laga qaado marka yani bixikmat illaah waxay sheegeentay iyagu ku qanacsanaayeen aalu yacquub oo ah qofka alaab laga helo in isaga la addoonsado lala hadho inay cuquubadiisu tahay ta uu doonayaana waa taa oo walaalkii sidii ula ula hadhi lahaa unbuu falowgeed qaba yani yeelaya oo dee maa kaana liya'khuda akhaahu fi diin ilmelik macnaheedu waxa weeye walaalkii kumuu qaadan kareen xukumka haddii loo celiyo fii diin ilmelik boqorka iyo diintu haystiyo dhaqankiis haddii la iskula noqon lahaa ma helen walaalkii ee tallaabo kalea laga qaadi lahaa laakiin markay yidhaahdeen ninka laga helo waa la addoonsanayaa dee waa siduu rabay dabeed waa la baadhay waxaa lagu bilaabay alaabtoodii si aan loo dareemin oo haddii walaalkii lagu bilaabo aan loo odhan waa lasii geliyey walaalkii buu ku dambaysiye waa laga soo saaray ilaahay waxau ihi markaa kadalika kidnaa liyuusufa sidaas ayaanu dhagarta iyo xeeladaa uu walaalkii ku helay u baray yuusuf sidii isagaba hore makri loogu sameeyey cabdiraxmaan naasir asicdi waxa uu odhanayaa kadalika kidnaa liyuusufa ay yasarnaa lahu hada alkayd aladi tawasala bihi ilaa amrin gayri madmuum waxaanu u fududaynay yacni xeeladaas iyo kaydkaa uu ku gaadhay arrin aan la caayin ee sax oo aan dee ceeb iyo dembi lahayn oo maa kaana liya'khuda akhaahu fii diini ilmelik waxa uu ihi liannahu laysa min diinihi an yatamallaka asaariq aw yumlaka asaariq waxa uu ihi yani maa kaana liya'khuda akhaahu fii diini lmeliki macnaheedu waxa weeye waayo diinta boqorka kamay mid ahayn ninka waxaday in mulkihaan iyo addoonnimo loo qabsado wainamaa lahu cindahum jazaaun aakhar abaalmarin kaley iyagu marin jireen boqorka iyo iyo dadkiisu oo mufasiriintu waxay ku tilmaamaan iyaga jazahoogu inuu ahaa aldarbu wataqriib in la khasiro xoolana laga qaado lana garaaco kuwanse iyaga jazaagoodu waa qofkii in la qabsado un inta uu yuusuf doonayaana waa intaa inuu walaalkii haysto waxa uu yihi markaa cabdiraxmaan naasir asicdi falow ruddat alxukuumatu ilaa diini lmelik lam yatamakan yuusufu min ibqaa'i akhiihi cindah haddii xukumka boqorka layskula noqon lahaa ilan shariicadiisu sidaan ma dhigaysee yuusuf umay suurtagal noqoteen inuu walaalkii la hadho walaakinahu jacala alxukma minhum ha yeeshee xukumkii wuxuu ka yeelay mid xaggooda ka imanaya oo wuxuu yidhi famaa jazaauhu in kuntum kaadibiin iyagu weydiiyey liyatima lahu maa araad wuxuu damcay yuusuf si uu ugu taam noqdo oo ay ugu suurto gasho marka khulaasadu waxa weeye waxa weeyaan ilaahay wuxuu u sahlay makiidadaas iyo xeeladaa uu walaalkii kula hadhay ayaa loo fududeeyey tii baanu walaalkii kula hadhay iyagoon iyagu xeeladii dareemin ayuu walaalkii la hadhay narfacu darajaati man nashaau wa fawqa kuli dii cilmin caliim allah waxau ihi ciddaanu doonno darajooyin baanu kor ugu qaadnaa cid wal oo cilmilana mid ka cilmi badan baa ka sarreeya oo cilmi oo dhammi alluu u noqdaa tabaaraka wa tacaala cid walbana dee cid unba kasii cilmi badan cilmi badanaha ugu sarreeyaana waa rabbi tabaaraka wa tacaala marka had iyo jeer inaad cilmi isu tiiriso iyo inaad ugu cilmi badan tahay dadka waa inaad ka digtoonaato walamaa dakaluu markay usoo kasoo galeen min xaysu amarahum meesha uu amray abuuhum aabbahood markay kasoo galeen maa kaana ma ahaanin huwa dukuulka iyo gelidda ay galeen ma ahaanin yugnii mid ka taraya canhum iyaga min allaahi alla xaggiisa min shayin ay shay a waxba geliddaa ay albaabo kala duwan ka soo galeen ilaahay xukumkiisa waxba uga tari mayso wixii qoran unbay qaadayaan oo haddaa maxay uga soo galeen ilaa xaajatan baahi ama dan mooyaane dantaasoo fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa ku sugnaatay xaajadaasoo qadaahaa yacquub uu gutay yacni waxa ugu weyn ee faa'iido ugu sugani waxa weeye in wixii yacquub naftiisa uu ka dareemay iyagiina ay fuliyeen isagiina uu sheegay oo uu gutay taana markaa waxaa laga garanayaa dee faxasala lahu nawcu طumaأniinati waqadaa lima fii khaairih yacquub markaa waa xasilay wixii khaairkiisa iyo qalbigiisa kusoo dhacayna waa gutay oo ahayd inaanay meel ka wada gelina meelo kala duduwan ay ka galaan wainahu yacquub laduu cilmin mid cilmi u saaxiiba weeye limaa callamnaahu ay litacliiminaa iyaah baristaanu waxbaray sababteeda ayuu duu cilmin ku noqday walaakina akara annaas ha yeeshee dadka badidoodu laa yaclamuuna ma garanayaan walamaa dakhaluu markay usoo galeen ikhwatu yuusuf calaa yuusufa yuusuf markay usoo galeen aawaa waa soo dhoweeyey huwa yuusuf ilayhi xaggiisa wuxuu usoo dhoweeyey akhaahu walaalkiisii ay isku bahda ahaayeen qaala waxaanu ku yidhi innii anigu ana anigu akhuuka walaalkaa baan ahaye falaa tabta'is ha ka murugoonin bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya falamaa jahazahum markuu diyaariyey bijahaasihim diyaarintoodii markii uu diyaargareeyey raashinkii u miisay ayaa jacala waxa uu yeelay asiqaayata galaankii wax lagu miisayey fii raxli akhiihi walaalkii alaabtiisii buu dhex geliyey uma adana dabeed waxa adimoo dhawaaqay mu'adinun mid dhawaaqa oo muxuu ku dhawaaqay ayatuha alciiru socoto yahay nimankiinan musaafiriintae socotada ah ow inakum idinku la saariquun kuwa tuugow waxaday baa tihin qaaluu waxay yidhaahdeen markaa walxaal aqbaluu ay soo qaabileen calayhim iyaga ay soo qaabileen maadaa tafqiduuna maxaad laadihiin oo aada weydeen qaaluu waxay yidhaahdeen nafqidu waxaanu laanay ama aanu weynay suwaaca almelik boqorka galaankiisii ayaanu weynay waliman jaa'a ruuxa la yimaadaana waxa uu leeyahay bihi galaankaasi ximlu baciirin waliman midna waxa u sugnaaday oo uu leeyahay kaasoo jaa'a la yimid huwa manku bihi galaanka la yimaada kaasi waxa uu leeyahay ximlu baciirin awr rarkii yacni awr inta uu qaado oo raashina ayaa uu leeyahay waana aniguna ayuu yidhi kii dhawaaqayey bihi yacni awrkaa muggiise raashinka ah zaciimun anaa ka damiin oo ka faalo qaadaya qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay baan ku dhaaranee laqad calimtum waad ogaateen oo waa og tihiin maa ji'naa inaanaan u iman linufsida inaanu fasahaadinno fi lardi arladan masar dhexdeeda wamaa kunnaa horena umaanaan ahayn saariqiina kuwa tuugoo waxada qaaluu waxay yidhaahdeen mu'adinkii dhawaaqay iyo asxaabtiisii famaa jazaa'uh ay saariq oo tuuggaas waxaday abaalkiisu waa maxay in kuntum haddii aad ahaateen kaadibiina kuwa been sheegaya oo hadalkaad tidhaahdeen wamaa kunnaa saariqiin hadday beentiin tahay oo saariqa laydinka helo maxaa abaalkiisu yahay qaaluu waxay yidhaahdeen jazaa'uh kaa saariqee waxday abaalkiisu waxa weeye man wujida ay istirqaaqu man mid addoonsigiibaa jawo ayaa jaza iyo abaal u ah kaasoo wujida laga helay galaanka fii raxlihi alaabtiisa ka alaabtiisa galaankii laga soo saara abaalkiisu waxa weeye in isaga la addoonsado fa huwa saariqaasi jazaa'uhu ay ilmasruuq wixii la haday abaalkiisii weeyi isaga ayaa loo qabsanayaa oo loo addoonsanayaa ama fahwa istirqaaqa iyo addoonsigaasi jazaa'u ka waxaday abaalkiisa weeyi oo kadaalika sidaas oo kale ayuun baan unajzi u abaalmarinaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ah annaku agtayada ciddii waxadda xukumkaasaanu marinaa in saariqu isagu u yeesho addoonsado fabada'a dabeed wuxuu ku bilaabay biawciyatihim weelkoodii iyo alaabahoodii qabla wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiisii iyo alaabtiisii ka hor kuwii kale ayuu ku bilaabay uma istakhrajaha dabeed wuxuu kala soo baxay galaankii min wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiisii buu kala soo baxayay alaabtiisii alla waxau ihi kadalik sidaasoo kale ayaanu kidnaa u dhagar baray oo xiiladda u baray waayo jalaaleynku waxa uu qadarayaa ee callamnaahu alxiila callamnaahu alixtiyaala fii akhdi akhiihi waxaanu baray tabtii ama habkii uu ugu xeeladaysan lahaa siduu walaalkii u qaadan lahaa ee ula hadhi lahaa marka kadalik sidaasi ayaa kidnaa aanu dhagarta u baray iyo kaydkaas ama aanu ugu fudaydinay waxa weeyaan dhagarta liyuusufa yuusuf oo macnaha shirqoolkaas ama xeeladaa uu walaalkii kula hadhay ee aan xaaraan tahayna xalaasha ah maadaama arrinka uu ku doonaya ay tahay walaalkii uun inuu la hadho oo cidna aanu ku dulmiyeyn kuna dilayn kadalika sidaasi ayaa kidnaa liyuusufa ay yasarnaa lahu lkayda xeeladaa iyo kaydkaa uu sameeyey sidaasaanu ugu sahallay oo maa kaana ma ahaa nin yuusuf liya'khuda kii qaadan lahaa akhaahu walaalkii fii diini lmaliki boqorka diintiisa haddii layskula noqdo oo isaga laysku xukumo ma qaadan kareen waayo jasihiisu ma noqdeen in la haysto dee walaalkiie dee tallaabo kalea la qaadi lahaa laakiin xeelada loo sahley la baray waxaa ka mid ah in lagu ilhaamiye iyaga inuu weydiiyo maxaa xukumku yahay toodii ay doorteen toodiina markaa uu kula hadhay walaalkii iyaguna ay raalli ka ahaayeen ilaa an yashaaa allah ilaahay inuu doono mooye umay suurto gasheen inuu walaalkii qaato alla waxau yihi narfacu waxaanu kor ugu qaadaynaa darajaatin darajooyin baanu kor ugu qaadaynaa man nashaau cidaanu doono wa fawqa kulli dii cilmin mid kastooo cilmi u saaxiibana waxa ka sarreeya caliimun mid cilmi badan wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين